بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن حسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام الطلاق طلاق أحكام تيسا أي فصل يهي sheekha halkan wuxuu uga hadli raximah llahu tacaala ninkuu imise dalaaqo ayuu xaaskiisa uu ku qabaa hadduu xor yahay iyo hadduu addoon yahaba wayamliku alxuru ninka xorka ahi wuxuu milkiyaa halaata tadliiqaatin saddex dalaaqo ayuu milkiyaa oo xaaskiisa uu ku qabaa qofku hadduu yahay qof xora waalcabdu addoonkuna tadliiqatayni laba dalaaqo ayuu milkiyaa addoonkuna yacni xagga dalaaqa waa la kala qaadi xorka iyo addoonka waa la kala qaadi ninka xorka ahi gabadha uu qabo wuxuu ku qabaa saddex dalaaqo addoonkuna wuxuu ku qabaa xaaskiisa laba dalaaqo ayuu ku qabaa waliqowlihi tacaala qowlka ilaahay jala jalaaluhu addalaaqu marataani dalaaqu waa laba goor faimsaakun haysasho bimacruufin shay wanaaggiisa la yaqaan in xaaska lagu haysto ow amase tasriixun ama furid biixsaanin ama si ixsaana in loo sii daayo loo furo waqowluhu bacda daalika wa qowlihi bacda daalika markaa kabacdi haddana ilaahay wuxuu yidhi jala jalaaluhu fain dallaqahaa haddii gabadhii haddana uu furo fain dallaqahaa maxaa lagala jeedaa addalqata athaalita dalqadii saddexaad hadduu ku furo falaa taxillu lahu gabadhaasi ninkii xalaal uma aha min bacdu markaa ka bacdi xalaal uma aha xataa tankixa zawjan hayrahu ilaa nin kale oo isaga hayrkiisa ah ay soo guursanayso marka sidaasaa saddex dalaaqo ninka xorka ahi uu xaaskiisa ugu qabaa addoonkuna laba dalaaqo uun ayuu ku qabaa addoonku inuu labada dalaaqo waxaa tusinaya oo deliil u ah روى الدار قدني الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها دار قدني وحو حديث كوري عائشة قالت نيتري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد تدليقتان أدونك طلاقيس واللبو لبو حاسكيس يعني كقوا يسو ويصح وحا أنسحي الاستثناء سوري بدو وينسحي fi dalaaqi dalaaqa dhexdiisa in wax laga soo reebto way ansixi idaa waqtigii istinahaasi ansixi wasala shaksigu hu almustathnaa shayga uu soo reebayo hadduu la xidhiiriyo bihi bilmustathnaa minhu shayga xaggiisa uu wax ka soo reebanayo hadduu la xidhiiriyo waa ansixi masalada uu doonayo sheekh halkan inuu nooga sheego waxaa weeye dalaaqii qofku marka uu qaabka uu xaaskiisa uu furayo waxbuu ka soo kala reeban karaa oo waxaa bannaan maalan inuu yidhaaho dallaqtuki halaathan ilaa waaxidatan haweenaydiyey waxaan kugu furay saddex dalqo ilaa waaxidatan hal dalaaqo maahane hal dalaaqo mooyee saddexaan kugu furay ilaa hal dalqo oonan kugu furin maahane iminsaa haweenaydaa ku dhacday laba dalqaa ku dhacday muxuuna ku qabaa hal dalqo oo keligiisa ku qabaa marka habkaas iyo nidaamka inuu wax u furana way bannaan tahay oo waxaa la yidhaha istithnaa masalatu listihnaa fi dalaaq dalaaqii in sidaas wax looga soo kala reebto way ansixi ama wuxuu leeyahay dallaqtuki halaathan saddex dalaaqo ayaan kugu furay ilaa hintayni laba dalaaqo maahane laba dalaaqo kuguma aanan furin marka muxuu ku qabaa xaaskaas laba dalaaq wuu ku qabaa hal dalaaqana wuu ku furay qaabkaas marka in wax loo furana way ansixii ku yidhi sheekhu laakiin wuxuu shardi uga dhigay sheekhu idaa wasala hadduu la xidhiiriyo shaksigu hu almustathnaa mustathnaha hadduu la xidhiiriyo bihi bilmustathnaa minhu mustathnaha mustathnaa minhuga waa inuu isla xidhiiriyo yani mustathnaha mustathnaa minhu maxaa lagala jeedaa mustathnaa minhuga maa qabla ilaa wixii ilaa ka horeeya waxaa la yidhaha mustathnaa minhu mustathnana waxaa la yidhaha maa bacda ilaa wixii ilaa ka dambeeyana waxaa la yidhaha mustathnaha marka ilaa waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya waa inuu isla xiriiriyo maala u yidhaha dallaqtuki ثalaaثa ilaa waaxidatan saas waa inuu isku daba dhigo hadduu laakiin haweenaydii markuu yidhaaho saddex ku furo oo yidhaha dallaqtuki ثalaaثan saddexan kugu furay mudduu iska joogo habaar markuu joogaya waxaa maskaxdiisa ku soo dhacday war saddexdii maad wax ka soo reebatid markaasuu yidhi laba maahane saddexdii aan goordhow ku dhawaaqay laba maahane haddaan ka soo reebtay labuu yidhi ma ansaxayso taas taas ma ansaxayso leanna waxaa weeye waxaa shardi ah an yanwiya alistithnaa'a qabla alfaraaq waa inuu soo reebashada niyeesto intuusan hadalku dhammaan hadalku intuusan dhammaanin waa inuu maskaxdiisa ku jirto inuu dalaaqa wax ka soo reebanayo dalaaqa inuu wax ka soo reebanayo waa inuu maskaxdiisa ku jirto intuusan hadalku dhammaan amaa hadalkii markuu dhammaaday uu yidhi dallaqtuki halaatan ka bacdi wuxuu isiree maad wax soo reebatid muddo markuu joogo ma ansaxayo taas oo kale in la isla xiriirayna waa shardi in la niyeysto istitnahana waa shardi qabla alfaraaq intuusan hadal ka faaruq noqon inuu istitnaha soo reebashada uu niyeystana waa shardi waxaa kaloo shardiga cadamu listiqraaq cadamu alistiqraaq yacni istitnihii inuusan ismaashaynin ousan isburin hadalkuna waa shardi hadduu hadalku isburiyo istitnahaas ma ansaxayo oo tusaale ahaan waxaa ka mid wuxuu yidhi dallaqtuki halaatan saddexan kugu furay ilaa halaatan saddex maahane saddexan kugu furay saddex maahane saddex maahane maxay faa'iido leedahay marka haweenaydaa waxay ku furmi saddex dalqo saddexan kugu furay saddex dalqo ma ahane hadduu yidhi istitnaha dambe ma ansaxayo haweenaydii marka maxay noqon mudallaqatu halaatay noqon haweenay saddex dalaaq lagu furay ayay noqon liannahu istitnahan iyo mustathnaa minhugii waa ismaasheeyeen ama waa isburiyeen marka inaysan ismaashayn oo aysan isburinna ayadana waa shardi wayasixu waxaa ansaxaya tacliiquhu tacliiqu dalaaqi dalaaqa ku-xidhidiisii ayaa ansaxaya bisifati tilmaan in lagu xidho washardi shardi in lagu xidhana way ansixi sheekhu wuxuu ku leeyahay waxaa bannaan dalaaqii in sifo ama tilmaan in lagu xidho way bannaanta tilmaantaasi ha noqoto ama zaman xilli ha noqoto ama wax kale ha noqoto maalan tusaale ahaan wuxuu leeyahay anti daaliqun fii shahri kada fii shahri ramadaan tusaale ahaan anti daaliq fii awali ramadaan bisha ramadaan kowdeeda ama bilowgeeda ayaad iga furanta goormay ka furmi hadda ma ka furmayso marka waxay ka furmi ramadaan markuu kow noqdo ramadaan uu dhasho markaasay ka furmi waa sifuu ku xidhay tilmaan ayuu ku xidhay ama wuxuu leeyahay anti daaliqun idaa nasala almadaru roob hadduu yimaado waan ku furuu yidhi dhibac roobu haddiiba ay timaado haweenaydaa saasay ku furmi marka sifada in lagu xidho furiinkii way bannaan tahay shardi hadduu ku xidhana ayadana way ansixi oo way bannaan tahay shardiga maxaa ka mid a maalan wuxuu leeyahay in kallamti fulaanan fa anti daaliqun hebel haddaadba la hadasho waad iga furanta marka furiinkii muxuu ku xidhay shardi oo hebel hadlidiiu ku xidhay bishardi hebel haddaad la hadasho waad furan tahay in kallamti fulaanan hebel haddii aad la hadasho faanti daaliq hebel haddaad la hadasho waa iga furanta goormay furmi haddiiba ninkaa hebel uu magacaabay haddiiba la hadasho ay furmi ama wuxuu leeyahay tusaale ahaan in kharajti min albeyti faanti daaliq guriga haddaad ka baxdo waad furan tahay yidhi shardiga haddii la helo guriga ay ka baxdo way furmi leanna waxaa weeye dalaaqa wuxuu u qaybsamaa dalaaq munajaz iyo mucallaq dalaaqa munajaska waxaa la yidhaha dalaaqa wax shuruuda aan lagu xihin iyo wax tilmaamo ah waa inuu iska yidhaaho waad furan tahay saddex dalaqaad ku furan tahay inuu yidhaaho kale waxaa la yidhaha dalaaq munajas dalaaqan uu sheekhu hadda noo sheegayana mucallaqa la yidhaha waa dalaaq wax lagu xidhay ama tilmaamaa lagu xidhahay ama shardiyuu ku xidhahay kaana waxaa la yidhaha dalaaq mucallaq marka dalaaqa labada u qaybsama almunajazu waalmucallaqu walaa yaqacu dalaaqu dalaaqu ma dhaco qabla الnikaaxi nikaaxa ka hor dalaaq ma dhacayo masalada sheekhu inoo sheegaya waxaa weeye qof aadanba qabinba oo nikaaxaagaba aan ku jirin dalaaqiidu ma ansaxayo dalaaqiidii ma ansaxayo oo maalan haweeney uusan qabin ayuu wuxuu leeyahay waan ku furay mana qabow waa iska laaqi hadal iska bilaasha w hadal iska bilaasha oo uu ku hadlay laaqi rawى أصxaabu sunan waxay wariyeen macad النasaaءi can cabdillahi bni camrin qaal qaala rasuulu lahi wuxuu uhi slى اllahu عalيه wasalam laa nadra libni aadama ibnu aadam nadar uma sugnaanin fii maa laa yamliku waxuusan milkinaynin nadarku kuma ansaxay walaa cidqa lahu fii maa laa yamliku addoon uusan isagu iska lahaynoo milkigiisa aan ku jirinna xorayntiisa uma ansaxayso walaa dalaaqa lahu fii maa laa yamliku ay fii maa laa suldaana lahu calayh haweeney uusan saldana iyo nikaax uusan ku lahaynna furiinkeedu ma ansaxayo marka haweeney aadan wax saldana aadan ku lahayn ma ansaxayo waa arbacun afar ruux laa yaqacu dalaaquhum furiinkoodu ma dhaco afar ruux yacni xaas haddii ay qabaan kama furmo xaasku wax walba hadday ku hadlaan maantoo dhan waa ku furay saddexan kugu furay labaan kugu fura maantoo dhan furiin iska daldalayaan afar ruuxoo waxaa jira waxba aysan ka furmaynin maantoo dhan hadday furiin ay daldalayaan asabiyu saqiirkii saqiir oon qaangaar ahayn ayaa haweeney loo guuriyey oo lagu nikaaxiyey haweeneyaa lagu nikaaxiyey oo waxaa la doonay markuu qaangaaro inuu markaa la aqal galo ayaa la doonay waa lasaga sii nikaaxiyey waa ilmo iska saqiirahe maantana wuxuu leeyahay waa ku furay saddex dalaan kugu furay sharcigu markaa wax qiimaa uma yeelayo waxaa uu daldalayo waxa uu daldalayo saqiirkaasi waxa ictibaarayo wax miisaana sharciga agtiisa kuma laha waalmajnuunu kii waalna waa majnuun ninka waaba ku dhuftayo waa iska waasha soo xaaskii qaba ayuu waashuu ku dhuftay markuu ku dhuftayuu dalaaqii iska daldala waa ku furay saddex dalaaqan kugu furay laba dalaaqan maantun iska daldala wax miisaana ma lahan loo qaban maayo laakiin maxaa shardi ah qofka majnuunka majnuunka laleeyahay xaaskiisu kama furmaan in lam yatacadda bijunuunihi waa hadduusan waalida asagu iska keenin waaliga hadduusan asagu iska keenin ama hadduu asagu iswaalay oo maalan daroogo iyo waxyaalahaasuu cabbay daraagisuu sameeyey waxbuu soo cabbay oo qofkii markaa daraagis ka dhigayuu soo cabbay xashiishuu soo cabbay kaniiniyuu soo cabbay gurigiisii markaasuu islaamta u yimid saddex dalaaqan kugu furuy waa furanta waana qof waalan naagtina waa ka furanta maada waxaa weye mutacaddi bijunuunihi w leanno isagaa waalida gacantiisa isaga keenay qofku marka hadduu waalida gacantiisa isaga isaga keeno oo daraagiisa waxyaalaha uu isticmaalo oo markaa xaaskiisii uu yidhaaho waan ku furay oo saddex dalaaqan kugu furay uu yidhaaho cuquubatan caleyhi naagtu way ka furmi isaga lagu ciqaabi sharcigu ciqaabu uga dhigay intaas leanno adiga maskaxdaadii ilaahay isagoo caafimaad ku siiyey caafimaadkaagii aad la dagaalay caqligii iyo caafimaadkaagii ead la dagaalmay marka waxaa shardiya hadduusan isagu iswaalin hadduu isagu iswaalayo waxyaalaha qashankaa uu cunayo majnuunka iyo waxyaalaha ama cirbad waxyaalaha dadka waalaya iyo uu isku daro waa la mid wannaa'imu kii hurdayey isagana xaasku kama furmo waa iska hurdaya waxba ma ogo waa isaga qarw qarow xaaskayga heble heble saddex dalaaqan ku furay saddex dalaaqan ku furay waa iska hurdahay iska hadlahay waxba kama furmaan leanna waxaw mukalafba ma ahaba qofku intuu hurdayo hurdada uu ku jiro mukalaf ma aha wax uu ku hadlo looma qabto wax uu ku hadlo looma qabto waalmukrahu kii la khasbay waa la garaacay ma waa loo hanjabay xaaskaaga fur ama waa lagu dilhayaa qofka u hanjabayoo dhahaya xaaskaaga fur ama waa ku dili dhahayana waa qofuu og yahay inuu fulin karo waa shardi qofku cayaaraya ma waa qofuu og yahay inuu awood u leeyahay waxa uu ugu hanjabayo inuu sameeyo wuxuu ugu hanjabayo inuu sameynayo qofuu og yahay waa shardi ama ha noqoto itlaaf oo nafta dhanankaa qaadi u leeyahay ama xibin manfacadeeda ayaan kaa baabi'ino maalan ishoo kalean kaa ridi ama gacanaan kaa jebin ayuu leeyahay manfacatu cudwin ha noqoto ama ishaaqu ruux ama ruuxdan kaa qaadi uu leeyahay ama xibin manfaco leh ayaan markaa kaa baabi'inayaa nafcigeedii ayuu markaa ugu hanjabay waxaa kaloo shardi ah qofkaa mukraha ah in markaas wixii lagu khasbay uusan waxba ka bedelin ama haddii wixii lagu khasbay uu wax ka bedelo oo maalan waxaa la yidhi ama waa ku dilayaa ama islaanta waxaad ku furtaa laba dalaaqo markaasuu yihi saddexaanba ku furay waa ka furmi markaas yaa kuu dirsaday saddex xuduudda lagugu khasbay waa inaad ku ekaato haddii kale khasab waxna aada sheegayso khasab ma noqonay xaaska hal dalaaqa ku furaa layihi markaasuu yihi saddexaan ku furay haddaad ba igu hanjabayso saas igu hanjabayso hal dalaaqa ku fur sooma dhihin saddexaanba kuugu furoy waa dhacahe dalaaqaas waa dhacahe leanna xuduudda wixii lagugu hanjabay ka badan ha ku dhawaaqi haddaad ka badan ku dhawaaqdo ama wixii aada beddesho hadalkii oo maalan tusaale ahaan dalaaq sariixa dalaaq kinaayaha lagugu khasbay kinaayo oo kale oo sarbeeb ilaa casharkii shalay noogu jirtay dalaaqu inuu qaybsamayo sariix iyo kinaayo kinaaya lagu khasbay fasaraxa sariixuu ku dhawaaqo ilxaqii biahliki ahalkaaga orod oo aada dhehali oo lagu khasbay markaasuu yihi dallaqtuk waa furmaysaa markaas waa furmaysa marka in maaragtaay dee waxba uusan ka bedelin iyadana waa shardi waxyaalaha maaragtaay qofka lagu khasbay waxaa kaloo shardi ah difaaca inuusan awood u lahayn qofka inuu iska difaaco ama hadduu awood u leeyahay qofkii inuu iska difaaco naga tag inuu yidhaah awoodna u leeyahay inuu iska difaaco dee markaa xaaskiisii hadduu furo furinkii waa dhacahaya sharciya sharci ahaan furinku waa dhici hadduuba awood u leeyahay inuu qofkii uu iska qabto ama iska difaaco maxaa yeeley inta badan masaa'ilka ikraaha shuruudahan dadku iyadan la socan ayay waxay leeyihiin waa laygu khasbay shuruudahan hadda aanu sheegaynana waa laga maarmaan in mas'alada oo ikraaha cala talaaq in laga fiiriyo shuruudahan waa laga maarmaan leannu dadka qaar waxay ku leeyihiin xaaskaygii ayaa middi ii soo qaadatay middi ayay ii soo qaadatay ama waxay leeyihiin kalxawaaji ayay ii soo qaadatay waxay tihi saddex dalaaqo igu furay tiri ama maaragtaa waa ku dilahay marka saasaan ku furayo naftaydiyaan u baqay ayuu ku leeyahay markaad fiirisana waa nin awood lahoo iska celin karo middi iyo waxyaala la mida iyo kalxawaaji iyo nin markaa iska caabin kara wey dalaaqaas waa dhacaha la haweeney markaa waxay la mid tahay tusaale ahaan adigoo baqaar jooga oo baqaar hanti iyo lacagu ay taallo haweeney kalxawaaji ma kaaga cerdaysan kartaa mase lagaa yeelayo haddaad tidhaaho kalxawaajiya baqaarkii haweeney iiga soo cerdaysatay maalu dayaca tahay soo lagu dhihi maayo dee haddana dalaaqii adigaa dayacay gurigaaga adaa iska dayacay ikraaha waxaasoo kale lama yidhaaho laakiin hadday xabad iyo baskoolad iyo qora iyo waa gooni taas taas waa gooni waxyaalo iyadoo kaa fog oo hoostaba aan kaa soo gelinba ay kugu dili karto gabadha hadday soo qaadato waa gooni taas laakiin middi iyo waxyaalo maaragtay kalxawaaji iyo ul iyo waxbay iisoo qaadatay iyo dhagaxay igu bursatay iyo waxyaalahaasoo dhan waxa weeye ma noqonayaan shuruuddii ikraaha waxaasoo dhan ma noqonayaan wey waxay la mid tahay adigoo baqaar yacni lagu dhiibtay oo tiri kalxawaajiya haweeney iiga bursatay oo kale waxaa lagu leeyay maalu dayaca tahay tan masaladan ay la mid tahay marka waxaa shardiya qofkan inuu awood uu u yeelan waayo yacni inuu qofka iska caabiyo oo iska celiyo markaas wey marka laleeyahay qof la khasbay dalaaqiisu ma dhacayo can caaishata radi allahu tacaala canha ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam qaala rasuulku salى اllahu alيyh wasalam wuxuu yihi rufica alqalamu can halaatatin qalinkii waa laga kor yeelay saddex ruux saddex ruux waxba looma qoro can inaa'im xataa yastayqida qofkii hurdayey ilaa uu ka tooso waxba looma qoray wa can ilmubtalaa qofkii la imtixaanay xataa yabra'a ilaa uu ka raysto majnuuna loola jeeda qofka la imtixaanay leannu riwaayaad badana waxay ku yimaadeen wa can ilmajnuuni xataa yacqila marka mubtalaha waxaa laga wadaa qofka la imtixaanay waa qof waali lagu imtixaanayo wa can isabiyi xataa yakbur saqiirkana sidaas oo kale waa laga kor yeelay ilaa uu ka weynaanayo qof qaangaara oo isaguna uu ka noqonayo waxba looma qorayo faslun aadaakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami dalaaq ayuu u fasilaya weli dalaaqii masaa'ilkiisii iyo axkaamtiisii ayuu sheekhu ku dhex jira wa idaa waktigii dallaqa uu furo imra'atahu islaantiisii waaxidatan dalqatan dalqa hadduu ku furo dalqadaasoo waaxidatan ee keligeeda hal dalqa hadduu xaaskiisii ku furo aw itnatayni ama laba dalaaqo uu xaaskiisii ku furo falahu shaksigii wuxuu iska leeyahay muraajacatuhaa haweenayda soo cesashadeedii ayuu leeyahay inuu soo ceshto oo nikaaxii uu dib ugu soo celiyo maa muddadii uu soo ceshan karaa lam tanqadi aysan dhammaanin ciddatuhaa gabadhii mudallaqada ahayd oo la furay ciddadeedu haddaysan dhammaan wuu soo ceshan karaa hadduu hal dalqa ku furay ama laba dalaaqa uu ku furay waa liqowlihi tacaala qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi wa bucuulatuhunna raggii soo furay ayaa xaqu uga xaqnimo badan biraddihinna inay ceshadaan fii daalika ay fii tilka alciddaa loola jeeda ciddadii dhexdeedii raggii soo furay ayaga xaq kuleh inay ceshadaan dumarkii way ceshan karaan waalmuraadu biraddi raddiga aayadda ku sugan muraadka laga leeyahay alrajcatu waa in la soo ceshado kamaa qaala almufasiruuna sida mufasiriintu ay yidhaaheen waliqowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu calayh wasalam licumar sayd cumar uu ku yidhi murhu wiilkaaga amar waa cabdullahi bni cumar wiilkiisii oo gabar furayo wiilkaaga cabdullahi bni cumar amar siiyo fal yuraajichaa gabadha ha soo ceshado xaaskii uu furay ha soo ceshado wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa wa kaana cabdullaahi dallaqa tadliiqatan cabdullahi bni cumar xaaskiisii hal dalqo ayuu ku furay wa fii riwaayatin cinda muslim kaana bnu cumar wuxuu ahaa idaa su-ila can daalika haddii arrimahaas wax laga weydiiyo qaala liaxadihim dadka midkood wuxuu ku dhihi jiray amaa in dallaqta imra'ataka maratan aw maratayni haddaad xaaskaaga hal mar ku furto ama laba goor aad ku furto fa ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam amaranii bihada ay bimuraajacatiha nabigu markaasuu amray salى اllahu عalيه wasalam inaan soo ceshado marka ulojeedada laga leeyahy waxaa weeye hal dalqo ama laba dalaaqo qofka hadduu xaaskiisii uu ku furo sharcigu wuxuu u banneeyey inuu dib u soo ceshado waxaa shardi ah maa lam tanqadi haddaysan dhammaan ciddatuha ciddatu lmudallaqati haweenaydii mudallaqada ahayoo la furay ciddadeedu haddaysan dhammaanin wuu soo ceshan karaa hadduu hal ku furay ama laba uu ku furay laakiin maxaa shardi ah an takuuna mawduuca inuu isticmaalay waa shardi marka la leeyahay hal dalqa hadduu ku furay ama laba dalqa uu ku furay wuu soo ceshan karaa marka la leeyahay waxaa shardiga an takuuna mawduuca waa inuu isticmaalay uu la seexday inuu la seexday uu isticmaalay shardigu hadduusan isticmaalinna isagoon isticmaalino maalan wuxuu ku furay hal dalqo ama laba dalquu ku furay ma soo ceshan karo leannu saasayba ku baa-intaba baa-inay noqotay islaanta haddiiba qabla dukhuul la furo hal dalqa isaga baa-in hal dalqo ay ku baa-inoy xerada dhanba uga bixi wey mana soo ceshan kartid oo ma dhigi kartid nikaaxiygiiaan dib u soo celiyey haweeneyda marba haddii aadan isticmaalin ama aadan la seexanin waxaa kaloo shardi ah an laa takuuna mudallaqatan biciwadin waa inaadan lacag uga iibsan halka dalqo ood ku furtay ama labada dalqo waa inaadan lacag uga iibsanin waa shardi haddaad lacag uga iibsatay oo maalan ay tiri ku tiri hal dalqa igu fur ee kunkaa dollarna qaado oo tiri waan ku furay oo kunkaa dollaran kugu furay aad tiraaho ma soo ceshan kartid xataa haddii hal dalqo uu yahay waxaad ka iibsatay ma soo ceshan kartid casharkeenna shalay noogu jirta markaan ka hadlaynay masأlaة اlkhulci masalada khulca waxaanu soo sheegnay khulucu waxyaalaha dalaaqa uu uga duwan yahay waxaa ka mid ah inaan la soo ceshan karin gabadhaan la khulcay leanno lacagtu maxay faa'iide ay u dhashay haddaad iska soo celceshan karto maxay u iibsanaysay dalaaqadeedii haddaad soo ceshan karto waxaa kaloo shardi ah an laa yastawfiya cadada dalaaq dalaaqa cadadkiisii waa inuusan dhammaystirin ama hadduu dhammaystiro saddex dalqa uu ku furo dee xerada markaa waa ka baxdayo ma soo ceshan karo waxaa kaloo shardi ah an takuuna baaqiyatan fi lcidda gabadha waa inay ciddadii baaqi ku tahay ciddadii inay baaqi ay ku tahay waa shardi sida kitaabkaba laga fahmayo matnigiisa uu noo qorayo ciddadii inay baaqi ku tahay shardigu ama haddii ciddadii ay u dhammaatay hal dalqaba ku fur ama laba dalqa ku fur haddii aad doontid waxa weye ma soo ceshan karti ilaa nikaax cusub inaad markaa aada samaynaysid maahan waxaa kaloo shardi ah an takuuna fii maxallin an takuuna maxallan lilxilli waa inay maxal iyo boos u tahay xalaal noqosho waa inay xalaal kuu tahana shardigu markaa soo ceshanayso ama haddiiba xaaraam ay kaa tahay oo xaaraam ay kaa tahay maxaa lagala jeeda bian takuuna murtadda waaba ridowdaba gabadhii halka dalqaad ku furtay islaamnimadeedba ka baxday ma soo ceshan kartid ma qof murtadaha yani soo ceshan kartaa diinba ma haysato islaamkiiba way ka baxday inaysan marka maxal ay xilliga ay u tahana iyadana waa shardi oo qof dee aada isguursan kartaan oo is soo ceshan kartaan qofku waa inay tahay ama haddii qofku murtado noqoto oo ay gaalowdo walow hal dalqaba ku furay ma soo ceshan kartid xerada dhanba hadday ka baxday shuruudahaasa marka loo xiri gabadha marka laleeyahay waa la soo ceshan kara fa in inqadad hadday dhammaatay ciddatuhaa gabadhii ciddadeedii hadday go-day ciddadii waa u dhammaatay xalla lahu shaksigii waxaa xalaal u ah nikaaxuhaa gabadha nikaaxeedii ayaa xalaal u ah bicaqdin xarig uu ku nikaaxsado xariggaasoo jadiidin cusub waa nikaax cusub heshiis cusub iyo xarig cusub ayaad markaa kuni ku nikaaxsan kartaa ciddadeedii yaa dhammaatay gabadha haddii ciddadu ay dhammaato ma soo ceshan karti waa soo ceshado nikaaxiygan kugu soo celiyey iyo ma jirto waa in hadda ka bacdi sheikh iyo shuhuud iyo weligeedii iyo hawshii kow meeshaad ka soo bilowday haddana ka soo bilaabi kow meeshaad ka soo bilawday aad ka soo bilaabi wa takuunu waxayna ahaanay gabadhan uu nikaaxa cusub uu kusoo guursaday horena uu hal dalqa ugu furay ama laba dalqa ku furay markii ciddadii ay dhammaatay nikaax cusub ayuu kusoo nikaaxsaday wa takuunu gabadhaasi macahu shaksiga micigiisa waxay ku ahaaneen calaa maa iyoladii kii dushiisay ku ahaan baqiya huwa maaguba ka haray mina dalaaqi dalaaqi ka baaqi noqday wixii u harsanaayay kula soo laabanaya guriga dalaaqa intii uga harsanay oo maalan markii hore wuxuu ku furay laba dalaaquu ku furay ciddadiina waa dhammaatay laba dalaaqo ayuu ku furay ciddadiina waa dhammaatay waa nikaax cusub nikaaxii cusub markuu soo nikaaxsado imise dalaaqu ku qabaa hal dalqu ku qabaa bis leanna awalow laba ku furay ciddadii markii dhammaatay kabacdi nikaax cusub uu yani ku sameeyey hal dalqaa u baaqia halkii kugu soo kugula soo laaban wey marka halkii dalba kuu haray ayuu kugula soo laaban haddii nin kale guursatanoo nin idin dhexeeyana maalan markii ciddadii ay dhammaysatay nin kalaba idin dhexeeyo nin kale guursatay ninkiyaa soo furay waa ka ciddo tirsatay adigana hal dalqaa ku harsanaa kabacdi aad guursatay halkii dalqay kugula soo laabanay oo ku harsanaa mar walbaba waxa weeye calaa maa baqiya min adalaaq sawaaءun tasawajad ow lam tatasawaj ama nin ha idin dhexeeyo nin kale soo guursatay ama sooma guursan waa isku mid marba wax wey wixii uu mar walbaba ku harsanaa ay islaantu ay kugula soo laaban fa in dallaqa hadduu furay haa haweenaydii halaatan saddex dalaaqo hadduu ku furay lam taxilla haweenaydaasi xalaal uma aha lahu zawjkii hore oo furay xalaal uma aha ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'idda shan shuruudood helitaankooda ka bacdi maahane xalaal uma ahan haddii haweenayda saddex dalaaqo uu ku furay lawan ka soo hadalnay haddii hal dalqa uu ku furo ama laba dalaaqa uu ku furo waan ka hadalnay waxaanu nihi waa soo rajciyeysan karaa haddii shuruuddii shuruuddii haddii la helo waa soo rajciyeysan karaa ayaanu nihi laakiin rajcada qaabka loo soo rajciyeysanayo gabadha waa inaad la khidaabto oo kaaful khidaab aada sheegto oo tiraa adiga ama af soomaali kusoo rajciyeyso ama carabi raajactuki ilaa nikaaxi adiga nikaaxigii ayaan dib ugu soo celiyey nikaaxigii ayaan dib kuugu soo celiyey kaaful khidaab ama magaceedaad sheegi fulaana raajactuhaa ilaa nikaaxi hebla nikaaxigii ayaan dib ugu celiyey laakiin sida dadka hadda qaarkood ay isticmaalaan oo gabadha markay soo rajciyeysanayaan haddaad weydiiso tiraa see kusoo rajciysatay markaad soo rajciysanaysid rajactu yaan iriyu kuleey wax kale ma aadan sheegin ma maya wax kale ma sheegin rajactu rajactu macnaheeda waxaa weeye waan laabtay yaan irigu xaggee u laabatay wax uu sheegayo male xaggee u laabatay ma gurigaagiyaa u laabatay ma masjidkii aad ka soo baxday ee u laabatay warka waxaa weeye waa inuu cad yahay waa inaad tiraahid raajactuhaa ilaa nikaaxi gabadha nikaaxiygiyaan dib ugu soo celiyey waa inaad tiraahid laakiin rajactu keligeed wax ku ansaxayaa ma jiraan maxaa yaele rajactu macnaheeda waxa weye waan laabtay xaggee u laabatay marka haddaad laabatay ma suuqaa u laabatay ma gurigaa u laabatay ma masjidkaa u laabatay ma deegaankii aad ka timid ayaa dib ugu laabatay waa war aan caddayn war aan caddaynna rajcadu kuma ansaxayso marka dadku siday u badan yahin waxay kuleeyihiin rajactu yaan ihi gabadhii markaan rajactu saasuuba umalayaa inuu ku qababa marka oo rajcadu ay ku ansaxayso saas u maraya rajcadiina ku ansaxayso ma ku ansaxayso raajactuki ilaa nikaaxi ama inuu yidhaaho heblo hebel af soomaali markuu kusoo rajcaysanayo heblo hebel nikaaxiygiiyaan dib ugu soo celiyey bis intaasaa kaaga filan waxba carabi iyo carabi hadduu ku dhibayaba heblo hebel nikaaxigii ayaan dib ugu soo celiyey intaasaa kugu filan laakiin rajactu wax ansaxaya male ma ansaxayso fain dalaqahaa gabadhii hadduu furay alaaan saddex dalqa hadduu ku furay lam taxil xalaal uma ahan lahu zawjkii furay xalaal uma ahan ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'idda shan shardi helidooda ka bacdi maahan hadduu saddex dalaaqo uu ku furay shan shardi ka bacdi ayay xalaal u noqon kartaa inqidaa'u ciddatihaa gabadha ciddadeedii ciddadaas dhammaadkeedii minhu min azawji اlmudalliqi ninkii furay ciddadiisii waa inay dhammayto ciddadii ninkii furay waa inay dhammaysato waa shardi watasawujuhaa gabadha guursigeedii waa shard bikayrihi gayri اlmuطalliqi kii soo furay kayrkiis waa inay guursato ninkii soo furay mooye nin kale inay guursatona waa shardi oo nin waa inuu udhexeeyey yani nin waa inuu udhexeeyey wa dukhuuluhu ninka gelidiisina waa shardi bihaa gabadhii uu u galay gabadhii inuu u galana waa shardi inuu u galay maxaa lala jeeda inuu la seexday yani uu isticmaalay inuu isticmaalay oo yani oo naageystay waa shardi وإsaabathaa isaabataha waa caطfu tafsiir isaabataha waxaa lagu fasiraya dukuul wa huwa dukuulku isaabatuhaa gabadha asiibideedii way biljimaaci uu ku asiibay oo ugelidda waxaa laga wadaa waa inuu jimaacay oo uu isticmaalay gabadha waa shardigeeda wa baynuunatuhaa kasoo go-ideedii way gabadha minhu min الزawji الثaanي ninkan labaad waa inay ka soo go-do ka go-do maxaa loola jeedaa bidalaaqin ow faskhin ow mowtin ama waa inuu soo furo ama waa inuu ka dhinto ama waa inuu nikaaxii la fasakho si uun waa inay uga soo dhammaato xaalkiisa wa baynuunatuhaa kasoo go-ideediina waa shardiyo minhu min azawji thaanii ninka labaad waa inay ka soo go-do see uga soo go-i bidalaaqin wuu soo furay ow mowtin ama ma furina wuu ka dhintay wuu ka dhintay ciddadiina waa dhammaatay ow faskhin ama nikaaxoodii waa la fasakhay saddexdaa mid ka mid a waa inuu uga soo baa-intow saddexdaa mid ka mid a waa inuu uga soo baa-intow wainqidaa'u ciddatihaa gabadha ciddadeedii dhammaashadeediina waa shardi minhu min azawji thaani ninkan labaad ciddadiisiina waa inay soo dhammaysato ninkan labaad ciddadiisiina waa inay soo dhammaysato shuruuddaa shanta ah ayaa loo xihi shuruuddaa shanta ah markii uu gabadhu ay soo oofsato markaa kabacdi ninkii saddexda dalaaqo ku furay ayay dib ugu laaban kartaa waa inay ciddadu dhammaysto waa inay nin kale ay soo guursato waa in ninkaasi uu isticmaalo oo ula seexdo ninkaas waa inay ka soo go-do u soo furo ama uu ka dhinto ama uu fasakho ninkaas dambe ciddadiisii haddana waa inay dhammaysato shuruuddaa shanta ah ayaa loo xiri ahlulcilmigana waxaa weeye almadaahib alarbaca afarta madhab saas isku waafaqay waxaa kaloo sidaasoo kale isku waafaqay saxaabatu rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam fii cahdi cumar xilligii sayidinaa cumar uu dowladda uu hayey oo islaamka uu hogaaminayey sidaasay asxaabtii nabigu isku waafaqeen salى اllahu alayh wasalam haweeney mudallaqatu halaaثe ah oo saddex dalaaqaba lagu furay in mar dambe ninkii uusan soo ceshan karin ousan guursan karin ilaa shuruuddaa shanta ah shuruuddaa shantaa inay oofsato wax khilaafahoo afarta madhab ka jira masaladan ma lahan saxaabada nabiguna salى اllahu waslm wbaaraka calayhi way isku waafaqeen iyaguna waxayna soo geli fain dallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja gayrahu hadduu furo yani adalqa haalia loola jeeda dalqadii saddexaad hadduu ku furo xalaal uma ahan ilaa nin kale ay kasoo guursato nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayhi masaladan mas'alo la mida ayaa loo soo kor yeelay rawى الbukhaariyu وmslim bukhaariyu muslim waxay wariyeen wuxuu yihi qowluhu tacaalى ayaa u daliila fain dalaqaa hadduu furo falaa taxilu lahu xalaal uma aha min bacdu ay bacda tadliiqihi markuu furay ka bacdi xalaal uma aha dalqadii saddexaad hadduu ku furay xataa tankixa ilaa ay ka soo guursato zawja nin ninkaasoo hayrahu hayra اlmuطalliqi ninkii soo furay hayrkiisa fain dallaqahaa haddii uu soo furo ninkii labaad hadduu soo furo falaa junaaxa calayhima ninkii iyo naagtii hore isku qabi jiray korkooda dembi kama saara an yataraajaca inay dib isku soo ceshadaan ninkaas kale hadduu soo furo goormo way markay isceshanayaan in danaa hadday u malaynayaan an yuqiimaa inay oogayaan xuduud allah inaysan isku dembaabaynin hadday u malaynayaan oo xuduudda ilaahay ay oofinayaanoo dad wanaagsan oo guriga wada dhaqanaya oon isku dembaabaynin haddii ay yihiin wa tilka taas ilahay wuxuu yihi xuduudullaahi ilaahay soohdimihiisii wey yubayinuhaa ilaahay soohdimaha xuduudda ilahay wuxuu u caddeeyaa liqowmin qoomkaasoo yaclamuuna ee wax kala og وروى البخاري ومسلم عن عائشة وحكوي رضي الله تعالى عنها قالت وحيت أمنا عائشة جاءت امرأة رفاعة القردي النبي صلى الله عليه وسلم رفاعة القردي صحابي لديه جري سلانتيسي أي النبي أتمت صلى الله عليه وسلم فقالت وحيت الإسلانتي كنت وحن هانجري عند رفاعة صحابي نك رفاعة لي أكتيس عن هانجري فدلقني واقف فري فأبت دلاقي دلاقي واقوي وضميستريو saddex dalaaqo ayuu igu furay fatazawajtu waxaan guursaday cabdiraxmaan bna zubayr ayaan guursaday saxaabiga la yidhaaho cabdiraxmaan bna zabiir ayaan guursaday inamaa macahu cabdiraxmaan bnu zabiir micigiisa waxaa ahaaday midlu hudbati thawbi marada faraqeedoo kale oo yacni nin awood u leh inuu ijimaaco oo inuu ila seexdo nin awood u leh ma lahanay tiriyo yacni alaabtiisa iyo waa marada faraqiisa oo kale wey faqaala rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi aturiidiina ma waxaad dooni an tarjicii ilaa rifaacata oo rifaaca inaad hadda dib ugu laabato miyaad dooniyuu rasuulku sala allahu alayh wasalam laa maya xataa taduuqii ilaa aad ka dhadhamiso cusaylatahu ninkan dambe malab yarowgiisa ilaa aad ka dhadhamiso wayaduuqa isaguna uu ka dhadhamiyo wayaduuqa isaguna uu ka dhadhamiyo cusaylataki malab yarowgaaga uu ka dhadhamiyo adiguna malabkiisa malabkiisa aad dhadhamiyo yacni xataa iqaca jimaaca lagala jeeda ilaa meesha jimaac uu ka dhaco ninkii hore uma laaban kartid ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam marka xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeenna oo waaqicadan oo kale xilligii nabigeenna ay dhacday sala allahu wasalam wabaaraka calayh ayaduna waa u deliil aayaddii aanu soo sheegnana waa u deliilo waxa weeye haweeney saddex dalqa lagu furay dib looguma laaban karo ilaa shuruuddaa shanta ah ee haweeneydaasi ay ka soo buuxinayso ijmaacna waa dhacay oo xilligii khilaafadii sayidina cumar ayaa markaa ijmaac saxaabada ay ku dhaceen dadka ijmaaca soo guuriyey waxaa ka mid a ibnulmundir kitaabkiisa la yidhaha alijmaac wuxuu ku sheegay masaladan culimmadu inay isku waafaqeen ayuu ku sheegay sidaasoo kale sheekhan la yidhaha ibnu cabdilbar kitaabkiisa la yidhaha alistidkaar wuxuu ku sheegay masaladan ijmaac inay tahay ijmaac waxaa kaloo ijmaaca sidaas oo kale sheegay alxaafid fii kitaabihi alfatxi fatxi ilbaari ibnu xajar alcasqalaani wuxuu sheegay ijmaac inay tahay ilaa kooxdan shiicada iyo wax yaroo sidaas oo kale mooye inta kale culamaau lislaam iyo madaahibulislaam oo dhan waxay isku waafaqeen haweeney saddex dalqa lagu furay inaan dib loogu laaban karin ilaa shuruuddaa shanta ah mooye shiica iyagu waxay qabaan haweeneyda haddii saddex dalqa lagu furo iska soo cesho iska soo cesho ayagaa qaba waa shiicada diin la-aanta ahba oo waxa weeye wax diinahoo toosan oy haystaan aysan jirinoo saxaabada nabiga caayaya sala allahu calayhi wasalam oo saxaabadii nabiga gaalaysiinaya asxaabtii nabiga sala allahu alayh wasalam kutubtooda waxaa ku qoran baab dhan oo la yidhaaho yacni baabu kufri halaathati wuxuu u baab yahay saddexdii inay gaaloobeen waa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan saddexdaasoo ummadda nabiga ugu khayrka badnaa oo nabigu uu janno ugu bishaareeyey sala allahu calayh wasalam ayaa kutubtooda waxaa ku qoran wuxuu u baab yahay saddexdaasi inay gaaloobeen dadka noocaas oo kale ah ayaa qaba haweeney saddex dalqa lagu furay in la soo ceshan karo iyadoo nin kale aysan idin dhexaynin walidaalika marka masalada noocaas oo kale ah waa inuu qofku mar walbaba xalaal uu quuto waxyaalaha shubhada iyo shuduudka iyo shakigu uu ku jirana waa inuu iska ilaaliyo qofku faslun hada kani faasilun mid wax kala saarow waidaa waktigii xalafa uu dhaarto ninku an laa yada-a inuusan isticmaalaynin zawjatahu islaantiisa inuusan isticmaalaynin hadduu ku dhaarto mutlaqan xalifan dhaar uu dhaarto xalifkaasoo mutlaqan aan la kala qaadin yacni wax muddaa ma sheegin wuxuu ku dhaartay wallaahi inaanan ku isticmaalayn xaaskiisii u leey ma kula isticmaalayo ma ku naagaysanayo ayuu ku dhaartay wax muddaana ma sheegin laba bilood ma dhihin hal bil ma dhihin hal sano ma dhihin waa iska aamusa intuu sidaa ka dhaartay oo amase muddatan muddo inuusan islaantii isticmaalayn ayuu ku dhaartay muddadaasoo tasyiiddu ka siyaadayso ka badan calaa arbacati ashhurin afar bilood muddo ka badan ayuu ku dhaartay in islaantii uusan isticmaalaynin oo tusaale ahaan wuxuu leeyahay afar bilood iyo toban maalmood ama wuxuu leeyahay afar bilood iyo labaatan ama shan bilood uba leeyahay oo afar bilood un wax ka badan ayuu ku dhaartay fa huwa shaksigaasi muulin waa mid dhaartay min zawjatihi shaksigaasi zawjadiisii uu ka dhaartay fayajri calayhi axkaamu liilaa waxaa ku dureersanaya oo ku soconaya axkaamu liilaa ayaa ku soconaya axkaamtii dhaarashada ayaa marka lagu socodsiinoo waa axkaamta inoo soo socota ayaa markaa lagu socodsiin masaladan uu doonayo sheekhu inuu ka hadlo waxaa weeye waa mas'alada la yidhaha mas'alatu liilaa ninku hadduu xaaskiisii uu ka dhaarto oo isagoon wax waktiya sheegin uu yidhaaho wallaahi inaanan ku naagaysanaynin oonan ku isticmaalaynin ama wakti wuu sheegay laakiin waa wakti afar bilood ka badan oo afar bilood ka badan haddii la yidhah hadday afar bilood ka yar tahana maalan wuxuu yidhi saddex bilood axkaamul ilah ma qaadanayo axkaamta dhaarashada oo soo socota ma qaadanayo leanna waxaa weeye tajaarib waxaa lagu ogaaday haweenaydu afar bilood ka badan ma sabri karto oo sabarkeedu waa adkaanayo afar bilood wax ka badan ninkeedii ma moogaan karto hadday moogaatana sabar iyo iscelcelis uun ayuu ku moogaan inay sabarto oo iscelceliso ayuu ku moogaan kartaa ninkeedii marka afar bilood wax ka badan sidaasa sharcigu u yiriwo leannu afar bilood ka badan sabarkeedii yaa soo yaraanaya islaanta sabarkeedii ayaa soo yaraanaya haddii marka sidaasu ay dhacdo masaladaas maxay noqon ninkaase sharci ahaan maxaa lagu samay wa yu-ajalu waa la muddeeyaa lahu lizawji almuuliy ninka sidaas u dhaartay waa la muddeeyaa in sa'alat islaantii daalika ta'jiila muddayntaas haddii iyadu ay su-aalato arbacata ashhurin afar biloodoo muddaha la siin haddii islaanta iyadu ay dacwoto oy tidhaaho ninka haddii sidaasuu igu sameeyey oo qof bini aadamaan ahay oo afar bilood ka badan uu iga dhaartay inuusan isticmaalaynin haddii dacwadii sidaa ay u furato afar biloodaa la sugi waxaa la leeyahay afar biloodoo muddo ah ayaa lagu siiyey yaa dhahaya qaaliga qaadigaa markaa dhahaya garsoorka wuxuu leeyahy afar biloodaa lagu siiyey uma markaa kabacdi yukhayaru waxaa loo khayaar siiyaa bayna alfay-ati laabashada iyo watakfiiri kafaara gudashada awi dalaaqi ama furiinka waxaa leeyahay arrimaha mid ka soo gal afartii afartii bilood way dhammaatay afartii bilood markay dhammaatay waa loo yeeri marka uma yukhayaru ninkii waxaa loo khayaar gelin bayna alfay-ati laabashada laabasho maxaa lagala jeeda yacni ilaa jimaaci zawjata islaanta jimaaceeda u laabaa la leeyahay islaantii aad tiri maku jimaacayo maku isticmaalayo soco aad oo islaantii xuquuqdeedii soo oofi ayaa la leeyahy haddii hadduu xuquuqdeeda soo oofiyo ninka islaantii uu ka dhaartay uu isticmaalay kafaaraa lagu yeelan marka ila dhaartii burriyey watakfiiri iyo kafaara gudasho markaas hadduu islaantii jimaaco dhaartiiu ka kafaara gudanaa saas waxaa la leeyahay samee ow amase haddaa intaa diiddo addalaaqi ama furina loo khayaar gelin hadduu yidhaha ma isticmaalayo islaanta anigu waan ka dhaartay mana aadayo oo ma isticmaalayo hadduu yidhaha waxaa la waayay haddaadan islaanta isticmaalaynin iska fur qof bini aadama kuu xayirnaan maysee meesha kuu joogi mayso adigana waad ka dhaaratay ciqaabkaa kuma jiraysa iska fur ayaa markaa la leeyahay hadduu diidana furinkana mana furayo mana isticmaalayo hadduu soo taagnaado see la yeeli fa in imtanaca hadduu diido oo furinna uu diido gabadhii inuu markaa yacni isticmaalana uu diido dallaqa caleyhi waxaa ka furaya ninkii alxaakimu xaakimka maxkamadda jooga ayaa ka furaya oo muxuu uga furi dalqatan waaxida hal dalqo bis ayaa sharcigu uu u siiyey xaakimka fasax inuu uga furo wax ka badan maya wax ka badan ugama furi karo hal dalqa un ayaa sharcigu xaakimka uu fasaxay inuu uga furo ninkii hadduu dhinacna diiday xaakimkaa marka wuxuu leeyahay waan kaa furay hal dalqo ayaan kaaga furay islaantaada saasuu leeyay hadduu hal dalqa ka badan xaakimku ku furo uu yidhaha laba dalqaan kaaga furay ama saddex dalqa ayaan kaaga furay hadduu yidhaha lam yaqac ma dhacayo waxaas hal dalqa ka badan hal dalqa waxaa ka badan markaas ma dhacayaan sharcigu wuxuu u siiyey hal dalqo bis inuu uga furo dalla calaa daalika arrinkaas waxaa tusinaya qowluhu tacaala qowlka ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna min nisaa'ihim xaasaskoodii iyo dumarkoodii ka dhaaranaya tarabusu arbacati ashhurin afar bilood sugiddoodii afar biloodaa la sugahay fa in faa-uu hadday laabtaan oo xaasaskii ay dib ugu laabtaan oo ay isticmaalaan fa ina allaha ilaahay gafuurun raxiim wixii dembiyo ka dhacay ilaahay hadday u toobad keenaan ilahay waa ka cafin wain casamuu dalaaqa furiin hadday go-aansadaanna oo yidhaahaan ma laabanayna waan furaynaa fa ina allaha samiicun ilahay waa maqlayaa furiinkooda caliimun axwaashoodana ilahay waa ogyahay waa ku cilmilaya hadday furiin ay go-aansadaan fain imtanaca haddii uu diido dallaqa calayhi waxaa ka furaya alxaakimu xaakimkii ayaa ka furayo dalqatan waaxidatan hal dalqo ayuu uga furay wallahu subxaanaه wa tacaala